Guryada markii roobabka mihiganka ku qubdan magaalada Baraba iyo Jaycedaanga khasaare shaldhiban ah iyadoona saameyn ku yeelatay nusdareerka dadka iyo baabuurta gaar ahaan dadka barakacayaalka ah sidoo kale roobabku yaa biyo fadhiyaan wadooyinka Winga aanu ku mid ah dadkii saameyn ku yeelatay roobabku iyo ku hadaleen xaalado markaasi oo ka jiraan marka meeshan dhibaato badan ka jirta ayaad roobabkan oo meesha aad ku dhacay maanta dhibaatan baa meesha wadooyinkii kuley waa xirmeen nadaafad darrada meesha magaalada aada dhibaato badan meeshan taallaa meeshan waxaan rabnaa shuumbiyoodkii meeshan magaalada waa ka dalcaday dhammaan waa xaaladda waa xun tahay inayna soo gaartaan ummaddan muslimiintan dhibaato badan meeshan sugan tahay dadka barakacayaasha sida deegaanka mariigwaay oo kale dadka ka soo horkacay sablaale iyo tuulooyinka oo degmada hoos yimaado dhan dhammaan waxaan leeyahay xaaladooda aad iyo aad bay u adag tahay sida bacyihii iyo hala-aantii wixii roobka magaalada ka da-ay dhammaan waxaan leeyahay si degdeg ah hay-adaha gargaarka iyo maamulka degmada u horeeyo inay wax ugu qabtaan gudoomiyaha degmada baraabe cumar sheekh cabdi shafaana oo kormeeray xaafudo saameyn roobabka ya sheegay in baraawe jidid badan ka burburiyeen roobabka dadka barakacayaalka oo dhibaato badan ka jaran hanasayto ambaahan ilahan gurmada roob oo runtii mahigaan ah ayaa baraawe ka dhacay roobabkaas ayaa kormeerideeda iyo howlaheedan usamanaan soo fiirinay runtii magaalada qaybo kala duwan oo runtii kalago oo runtii oo ay jirtaa oo meel badan ay kala go-een sida xaafadda sheekh biimaalow iyo xaafadaha sida saqaawudiin iyo qayb ka mid ah qaasin baraabi iyo qayb ka mid ah maanaa xaafadda holwadaag ee runtii maanaa go'itaankeeda ee aad iyo aad maanaa oo saameyn xaafadaha isku yeesheen kadib ayaa maanaa degmadii iyo gurmudkii laamaha amniga iyo qaybahooda kala duwan dowladda hoose runtii ay u istaageen sidii oo maanaa endhendheen badan maanaa ku soo fiirin lahaayeen waa soo fiirfiirinay runtii waa soo aragnay xaaladaba runtii mana aad iyo aad mana oo dhibaato badan oo saameynteeda leedahay sidoo kale mana waxaan tagnay meelaha barakacyaashaan tagnay sidii roobabkii runtii dhibaatadii mana saameynta xoogan ay yeelatay oo dabeelihii ay wateen waxaan soo aragnay runtii mana ilaa iyo dhowr shan ruux oo caruur yaryar ah oo runtii mana ay ku dhinteen shuumbiyood waxaan soo aragnay hal oday ah oo runtii asagana maanaa ku dhintay dhibaatadaas oo saameyntan badan maanaa yeelatay roobabkii shalay ayaa maanaa wakhti dambe ayaa naga idlaaday sidoo kale waxaan soo aragnay barakacyaashii dhibaatooyinka ay leedahay runtii oo maanaa weliba maana aan haysanin hooyigii meesha ku hoya lahaayeen oo weliba baraaw maanaa haddana maanaa ka soo qaxeen xaafadihii kala duwan daadadka iyo fatahado badan ayaa arintaasi ku dhalatay khasaaro badan jaysidana dadka ku noolan kaamamka iyo wadooyinka halbowlagan ee